سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم ولندرك العليا سويا tacliintu waa furaha nolosha aadanaha ummad weliba waxay muhiimad gaar ah siisaa horumarinta arrimaheeda waxbarashada waxaa tan iyo quruuntii hore jiray loolan dhanka tacliinta ah oo u dhexeeyey muslimiinta iyo gaalada maamuladii hore ee muslimiintuna waxay ahaayeen kuwa xoogga saara sidii loo dhisi lahaa maskaxda ubadka ama jiilka soo koraya si aysan u noqon aalad ay ka faa'iidaysato ummad kale maadaama uu jiritaanka mustaqbalka ummaddaasi ku xiran yahay ilaalinta badqabka manhajkeeda waxbarasho markaan dhinaca kale ka eegnana loolanka maanta socdaaba uu yahay mid ku wareeganaya duulaanka maskax iyo mid milatari inkastoo dagaalka muuqda ee uusan cidna caad ka saarnayn ee uu cadowga wada uu yahay mid milatari in badanna uu ku fashilmay haddana waxay horay u tijaabiyeen dagaal kale oo ka khatar iyo halis badan mid ka muuqda waana dagaal maskaxeedka misana leh wejiyo badan duulaan maskaxeedka uu cadowga ku soo qaaday ummadda soomaaliyeed ee muslimkaah waxaa ka mid ah midka waxbarashada dowladaha gaalada ah waxay jaanibkan tacliimiga ah ku bixiyeen dadaal badan si ay u fasahaadiyaan waxbarashada carruurta ama jiilka muslimiinta hay-ad gaaleedka qaramada midooday waxay muddo hadda laga joogo siddeetan sanno ka hor iyo galeeshay hay-ad gaaleed ay u wakiilatay fasahaadinta waxbarashada jiilka muslimiinta taas oo loo yaqaan yunesko hay-addan waxay xarumo ku leedahay dhammaan waddamada caalamka marka laga reebo maraykanka oo isaguo iska diiday in waddankiisa lagu bixiyo manhaj aan kiisa ahayn misena la soo waariday iyadoo ay xusid mudan tahay in iyada qudheyda ay wax ka aasaastay manhajkan balse nasiib darrada maanta haysata waddamada islaamka waxaa ka mid ah in aysan jirin xitaa hal dowlad oo iska diiday manhajka yunesko maadaama muhiimadda manhajkan loo yagaleelay uu yahay in lagu fasaadiyo akhlaaqda jiilka muslimiinta dowladaha haysta waddamada muslimiintuna ay yihiin kuwa u caynsan reer galbeedka marka laga reebo in yar oo ka mida ummadda oo u istaagtay sidii loo soo celin lahaa qiyamkii ay muslimiintu ku lahaayeen dunida iyadoo laga hortegayo khatarahaasi lana eegayo muhiimadda ay bulshada muslimka ah u leedahay waxbarashada nidaamiga iyo saddex iyo tobankii safar sannadkan aynu ku jirno ee kun afar boqol afar iyo afartanka hijiri maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbooyinka waxa uu ku dhawaaqay xamlo tacliimi ah oo lagu dardargelinayo waxbarashada ka socota madaarista iyo macaahidda ka furan wilaayada waxaa xamlada hormuud u ahaa guddi ka kooban dhowr xubnood kuwaasoo socdaal qaatay in ka badan muddo bilah ku soo maray dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyadoona degmo kasta laga qabanayay howlo shaqo oo qayb ka ah xamladan shaqooyinka baaxadda leh ee uu istaagay guddigan waxaa ka mid ah in la derdergeliyo waxbarashada ka socota madaarista iyo macaahidda nidaamiga ah ee ka furan wilaayadan in ardayda lagu dhiirageliyo waxbarashada iyo in bulshada lagu booriyo muhiimadda ay deegaanka u leedahay tacliinta islaamiga ah si uusan jiilku u noqon mid uu jahligu hareeyey mucalim khaalid oo ah mas-uulka lajnadan ayaa ugu horreyn ka warbixiyey magaca iyo muhiimadda ay xamladu u leedahay bulshooyinka ay ku waajahan tahay waa guddiga ee tanshiidka waxbarashada wilaayada jubbal islaamiya jasaak allah khayr xamladan waxaa horta la yidhaahdaa waa xamlada waa xamlatu tanshiid atacliim filata jubba alislaamiya oo macnaheedu tahay xamlada firfircoongelinta iyo nashaadgelinta waxbarashada wilaayada jubba alislaamiya shicaarkeeduna uu yahay macan naxwa alcilmi waalmacrifa waana shicaarka xamladan insha allahu tacaala ku wajahan macalimiinta madaarista ardayda iyo bahda waxbarashada ee wilaayada jubba alislaamiya haddaba halkii ayay ka bilaaban doontaa shaqada ugu horreyso ee guddiga bal mar kale ha inooga warbixiyo guddiga maanta oo xamlada inoo bilaabanayso taariikhdu waa saddex tobanka bisha safar magaalada bu-aaland joognaa waxaana si wada jir ah inoogu bilaabani doono xamladii macan naxwa alcilmi waalmacrifa waxaana ka bilaabayna magaalada bu-aale ilaahay fadligiina waxaan maanta la joognaa walaalaha bahda waxbarashada ee degmada bu-aal hadday noqon lahaayeen mas-uuliyiintii tacliinta degmada hadday noqon lahaayeen maamulayaashii macalimiintii iyo intaba ardaydaba gaar ahaana maamulaha maxadka qurtuba iyo maamulaha madrasa abubakar sidiiq iyo ardayda iyo macalimiinta labada xarumeed waxbarashada wax ka dhiga xamladan waa inoo bilaabatay maanta waxay u xarooni doonaan wejigeedii koowaad ah oo dowladda insha allahu tacaala waxaa xigi doona insha allahu tacaala maxay tahay ujeedka ay lejnadan ku dooratay in xamladan ay ka bilaabaan degmada bu'aale waxaan su-aashaasi hordhignay mas-uulka lejnadan aan waxqabadkeeda ku soo bandhigi doonno tixanaha warbixinadeenna soo socda Eh, horta magaalada bu-aal waa magaalo meel istraatiiji dhacda waana magaalo runtii aada u qiimo badan dad badanna ay ku nool yihiin magaaladan bu-aale waxaa ku yaala laba xarumood oo waxbarasho eh, maxadka qurtuba iyo madarasa abubakar sidiiq oo runtii ah laba xarumood aada u wanaagsan Eh, waxaan ku dooran marka halka kan inaad tahay meel runtii wasadka ku taal meel dhexa oo loo dhaqaaqi karo dhan weliba marka marka hadda aan bu-aala ka shaqeyn waxaa kuu fudud saakow salagle xagar arabow intaba inaad tagtid kadibna aa usoo noobin kartid qeybaha kale ee wilaayada Eh, waxaan ku dooranay runtii inaad tahay magaalo aan insha allahu tacaala marka qofka uu rabo inuu shaqo bilaabo waxaa u fiican inuu ka bilaabo meesha fudud ee markiiba macluumaadkiisa kor u qaadi karo waxaan anaga marka isdhahanay magaalada waa magaalo runtii mac- eh, dad wanaagsanna joogaan waxbarashadana ku fiican Eh, markaan runtii bo- macluumaadkiina kore u qaadaysaa insha allah markaan runtii tagnay xarumihii waxbarashada kuwa aan hore ka booqanayna aad bay noo cajibiyeen gaar ahaana madrasa abubakar sidiiq hadday noqon lahayd dhismaha qalabka waxbarashada yaala xafiiska maamulaha iyo macalimiinsi ay u wada shaqeeyaan sidoo kale maxadka qurtubo asagana waa maxad wanaagsan oo si wanaagsan asagana u shaqeeyo marka waxaan is leenahay waa meel runtii ah, nuqtata bidaayata khayr insha allahu tacaala oo marka horeba dalqada ugu horeysa marka la ridaba ilaah inuu barakeeyo insha allahu tacaala haddii uu allah subxaanahu wa tacaala inoo ogolaado qeybta labaad tixanaha warbixinnadan aan ugu magac darnay xamlada maca naxwa alcilmi waalmacrifa ee looga dhawaaqay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbooyinka waxaan ku soo qaadan doonnaa howlihii isugu jiray tartamada dowraadka iyo kulamada waxbarasho ee ka dhacay degmada bu'aale أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنام